أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati alacraaf waxaan ku dhex jirnay qisaskii allah subxaanahu watacaalaa uu ka warramayey ambiyada siduu u diray iyo dacwada ambiyadu meeshay ku wajahnayd iyo halkii ay ka bilaabmaysay dacwatu rusul dadkuna inay laba koox noqonayeen qolo ambiyada raacdo iyo kuwo aan raacin oo iyaga ka hor yimaado mar walbana cirib dambeedka ay lahaayeen dadkii ambiyada ilaahay raacay shar iyo khilaaf iyo dhiba shar iyo dhibaato oo dhanna waxaa u asala oo ay ka timaadaa asal ahaan waxay ka timaadaa ambiyada ilaahay oo la khilaafo qisaskaas baa marka socdaan weli wa luutan wa arsalnaa waan dirnay luutan luut ayaan dirnay id waqti qaala uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ata'tuuna miyaad u imaanaysaan ood la imaanaysaan alfaaxishata faaxishadii miyaad la imaanaysaan maa sabaqakum xaal ounan idinkaga hormarin bihaa bilfaaxishati faaxishadaasi min axadin ay axadun qof ounan idinkaga hormarin axadka oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah inakum faaxishadii baa marka la fasira inakum idinku lata'tuuna waxaad u imaanaysaan alrijaala ragga ayaad u tegaysaan shahwatan liajli shahwatin ayaad ugu tegaysaan shahwad darteed min duuni nnisaa'i haweenka xaal aad ka keliyoobaysaan oo aada markaa yacnii haweenka ka sokay bal ee antum idinku qowmun qolo ayaad tihiin musrifuuna xadgudbay oo xadkii dhaafay wamaa kaana jawaaba qowmihi markuu sidaa ku yidhi dadkii maxay ku jawaabeen dadkiisii wamaa kaana ma uunan ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisa jawaabtoodu ma aynan ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen uun akhrijuu bixiya hum iyaga min qaryatikum magaaladiina ka saara luud iyo intii raacday inahum iyagu unaasun dad weeyaan yatadaharuuna isdahirayo oo aan markaa ragga gadaashooda aan rabin oo iska dahirayo oo markaa iyagu ficilkaa qurunsanayo faanjaynaa cadaabkii baa yimid marka allah wuxuu leeyahay faanjaynaa waanu korinay hu luud iyo wa ahlahu iyo ehelkiisii baan korinay ila imra'atahu xaaskiisii maahe kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa la dhaafay oo magaaladii markaa yacnii lagu soo dhaafay oo ku haray ayay ahaatay wa amtarnaa waan roobeynay calayhim iyaga korkooda mataran cadaab dhagax yaanu ku roobeynay dhagax iyo cadaab ayaan sidii roobka ugu shubnay fandur fiiri kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmujrimiina kuwa dembaabay cirib dembeedkooda halkan marka qisatu luud baa ka bilaabmayso luud isagu waxaa la dhihi jiray luutu bnu haaraan ibni aazar macnaheedu marka waxay tahay nebiyullaahi ibraahim ayaa adeer u ahaa walaalkiisa dhalay luud dhulkaa marka kancaan xaggeeda ayuu ka yimid nebiyullaahi ibraahim buu la soo hijrooday suuratulcankabuud ayaan ayayna noogu imaaneysaa oo isaga iyo luud inay markaa isla soo hijroodeen markuu yidhi wa qaala innii muhaajirun ilaa rabbi innahu huwa alcasiizu alxakiim markii uu yidhi waa ka alla yidhi fa aamana lahu luud faamana lahu luutun waxaa u rumeeyey ibraahim luud oo uu adeer u ahayo walaalkiis ou dhalay way soo hijroodeen nebiyullaahi ibraahimna dhulkan shaam ayuu yimid xaggeeda nebiyullaahi luudna waxaa lagu reebay meel marka iyada lafteeda shaam uun ka mid ah ee la dhihi jiray qaryo la la dhihi jiray saduum ama camuura saduum wa camuura labadaas magac ayay lahayd dhulkaa marka saduum iyo camuura waa dhul hadda marka ku yaalla urdun dhul magaa waddankan jordan la yidhaha ama urdun meel ku taallo waay bad marka waxay deganaayeen dhankaas xaggaas marka degaank degaankoodu meeshaas ayuu ahaa isaga marka kama ounan dhalanin dadkaas kuwii kale waxaa la soo dhahayey wa ilaa tamuuda akhaahum saalixan iyo wa ilaa caadin akhaahum huudan iyo isagu marka nebiyullaahi luud qoladaani dhaliya ahaan kama dhalanin oo nin u yimid buu ahaa oo dhulkoodii markaas soo degay buu ahaa eeiyagaas ayaa marka laga soo bixiyey oo loo soo diray inuu markaa dacwadii uu gaarsiiyo dacwadii buuna marka dacwadiisii buuna marka gudagalay alla marka wuxuu yidhi wa luutan wa arsalnaa waan dirnay luutan luut ayaan dirnay id waqti qaala uu yidhi liqowmihi qowmkiisa uu ku yidhi ata'tuuna alfaaxishata faaxishadii miyaad la imaanaysaan mar haddii alfaaxisha lagu fase la yidhi zinadana faaxisho lagu sheegay oo walaa taqrabu zinaa inahu kaana faaxishatan alle uu yidhi bacdi ahlilcilmi marka meeshaas waxay ka qaateen cuquubada qofka camalu qowmi luud sameeyo sharciga uu u qoray inay tahay cuquubatu zinaa inay tahay cuquubatu zinaa oo haddii marka uu nikaax soo marayna in dhagax lagu dilo haddii kalena sida unzaaniga la marsiiyo ahlucilmiga qaar kalena waxay yidhaahdaan mar kasta isaga dhagax unbaa lagu dilaa ama doob ha ahaado ama nikaax ha soo mara wax kala qaada ma laha imaamu maalik isaga wa amdarnaa calayhimta wuxuu ka fahmay in markaa yacnii dhagax kor looga keeno oo sidaa marka lagu dilo oo iyagu marka cuquubadoodu sidaas ay noqoto saxaabada abubakar xilligiisii nin ayaa waxyaabahaas lagu arkay way ku sugnaatay abubakar wuxuu amray in la gubo calina waa la joogay radia allaahu canhu laakiin de gubidda ijtihaadkooda waaye ilaahay unbaa gubitaan wax ku cadaabo sida kale unbaa loo ciqaabayaa dabcan ayb meeshaa marka alfaaxishata baa nin imaamu shaafici isaga qowlkiisa dambe waxaa weeyaan zani cuquubadiis buu leeyahay saasaa madhabta marka mashhuur ku ah ayb madaahib kalena abu xaniifa iyo kale isagu wuxuu leeyahay waa tacsiir buu leeyahay maahane xad hadda soo degay ee lasoo dejiyey male aduu qeybahaas ay cuquubaadkooda iskugu khilkhilaafaan dadka sidaa sida loo ciqaabayo ata'tuuna miyaad la imaanaysaan alfaaxishata midii foosha xumayd faaxishadii miyaad la imaanaysaan maa sabaqakum iyadoo uusan idinkaga hormarin bihaa faaxishadaasi min axadin ay axadun qofna ounan idinkaga hormarin axadka oo min alcaalamiina caalamka ka mid a meeshaana waxaa laga qaadanayaa cid iyaga ka horreysay oo waxaa ku dhaqantay inaynan jirin qof caalamka joogo iyadoo uusa idinkaga horreynin ibliis ayaa marka ka dhaadhiciyey waxaasu u qurxiyey dad iska barwaaqaysan bay ahaayeen waxaasaa loo qurxiyey naagihii waa iska dhaafeen markii dambena mar markii hore waxay ku bilaabeen dadka martida iyo usoo noqdo iyo qofka qariibka iyo markii dambena caaday u noqotayba waana sidan marka uu leeyahay nebiyullaahi luud maa sabaqakum xaal ounan idinkaga hormarin bihaa faaxishadaasi min axadin ay axadun qof min alcaalamiina ka mida hadda wax waxaa weeyaan sharcigiina sidan bay ku tahay kutubtii lasoo dejiyey oo dhan towraad iyo injiil iyo qur-aanka kulli inay faaxisho tahay bay tilmaamayaan qofkiisana in la ciqaabo ee caqliga saliimkaana saasuu keenayaa leanna maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala labadan jinsi ee uu abuuray iyagana inay shahwadooda isku gutaanna waa loo sameeyey ewayna isqaadan karaan dabcan in ay wax ka tarmaan oo bani aadamkuna uu ku tarmo yaa haddana ilaahay xigmadiisu ay tahay marka nin nin u tegayna taran male oo hadda wax laga tarmayaa ma jiraan haween haween u tagtay iyadana wax ka tarmayaa ama ka dhalanayaa male waa un caqligii iyo fitradii oo laga tegay waayo ee diin qabtaana ma jirto nacam meeshaas marka waxaad dareemaysaa caalamku caalam diineed zamankan inuunan u badnayn xataa kirishtaanku kirishtaannimadooda ma qabaan nin nin inuu u tago cuquubo iyo dembi weynayna u arkaan ee yahuudda ayagana sidoo kale waayo haddana maca daalika waxaa la leeyahay wax wax dhibaataa male baa la leeyahy iyagii diinkoodii waa ka tageen dadkiina waxay ku qasbayaan koodii inay ka tagaan ayb inakum idinku faaxishadii baa marka aayaddan lagu fasirayaa inakumna waa la akriyey ainakumna waa la akriyey ainakum haddii la yidhaha waa istinaaf inakum haddii la yidhaahdana faaxishadii horay ku xiran tahay inakum idinku lata'tuuna waxaad u imaanaysaan alrijaala raggaad u tagtaan shahwatan liajli shahwatin baadna ugu tagtaan mafcuulu liajlihi waay waxaa kaloo bannaan in la yidhaha shahwatan maadaama ay masdar tahay xaalo in laga qadaro oo la yidhaha marka mushtahiina idinka oo ishtihaynayoo jeclaysanaysaan ragga shahwatan liajli shahwatin baad ugu tegaysaan min duuni nnisaa'i haweenka ka sokay bal ee antum idinku qowmun qolo ayaa tihiin musrifuuna xadgudbay wamaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisa jawaabta ay bixiyeen ilaa an qaaluu ilaa qowluhum qowlkooda waayo ay yidhaahdeen akhrijuuhum bixiya akhrijuu bixiya hum luud iyo intii raacday min qaryatikum magaaladiina ka bixiya dhib bay idinku wadaan luud iyo intii raacday magaalada ha laga saaro dayib kaanada marka isimkeeda an qaaluudaas anta iyo ficilka ka dambeeyaa masder laga dhalaalinayaa fii maxalli rafcin ismu kaanow noqonayaa marka jawaabada soo hormartayna waa khabarkii kaanada ayb inahum iyagu unaasun dad waaye yatadaharuuna isdahirayo ayb marka inahum unaasun yatadaharuun ay yatanazahuuna waxay iska hufayaan oo ay iska fogeynayaan can adbaari rijaal ragga gadaashooda ayay iska ka santaagayaan oy diidayaan oo iskala weyn yihiin ayb qataada wuxuu yidhi waxaan ceeb ahayn bay ku ceebeeyeen ee ninku inuu markaa arrintaa iyadaa ka yaqyaqsoodo waxun u arko arrin ceeba maaha caqliga ee fidradaba ceeb ku ah haddana iyagii waa kaa ceeb ka dhigaya bani aadam haddii uu qalloocdo ee qallooca muddo ou ku socdo waxay la tahay sidaas inay saxdu ay tahay kii wanaagga sheegayaa lala yaabayaa marka fa anjaynaa waa korinay luud luud waanu badbaadinay oo waa korinay isaga iyo wa ahlahu iyo ehelkiisa ehelkiisii markaa gabdhihiisii iyo isaga intii raacday baa laga wadaa mu'miniinta ahaa ila imra'atahu haweentiisii ma ahane xaaskiisa ma ahane oo iyada qoomkeedii bay la jirtay nabiyullaahi luudna way khiyaani jirtay mar marti iyo wax lamida markay u yimaadaan ayay qoomkeeda hoos uga sheegi jirtay suuratu taxriimna waa ka ilaahay ku yidhi daraba allahu mathala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wamra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa khiyaanadoodana khiyaano oo gogasha ku saabsan ma ahayne khiyaano oo xagga diinta ah waay ee waa ilaa nebi naagtiisa weligeed ma sinaysanin oo ilaahay nebi gogashiisa ma ceebeynayo subxaanahu wa tacaala ila imra'atahu haweentiisii ma ahane kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa haro ayay ka mid noqotayoo magaalada ku haray ee markaa lagu halaagay wa amdarnaa waan shubnay oo waan roobeynay calayhim iyaga korkooda mataran roob ayaanu ku roobeynay waa roob oo cadaab ah wa inaa arsalnaa calayhim xaasiban ilaa aala luutin najaynaahum bisaxar waa ka ilaaha yidhi dhagax ayaa marka kor looga soo daayay waana lala dabagediyey dhulka suuratu huudna waa ku imaan doontaa oo alla wuxuu yidhi fajacalnaa caaliyahaa saafilahaa wa amtarnaa calayha xijaarata min sijiilin manduud musawamatan cinda rabbika wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid marka waana la dabagediyey roobna waa waxaa looga dhigay dhagax fandur fiiri kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmujrimiina kuwa dembaabay cirib dembeedkooda marka waxaase hadda iyadoo adduunyada muddo dheer ilaa xaddin maa dadku ay la xumayd oo ay ka maqnayd ayaa hadda marka bannaanka la keenay ee iyaguna ay noqdeen marka dad mujtamacii dhexdooda ka helo ilaalin iyo xuquuq iyo dad ka helo ayaa ayaa laga dhigay oo intaas marka aad arkayso qof dhan intuu meel kasoo duulo meel yimaado markaasuu wuxuu ka hadlayaa ee u usoo duulaayo ee dowlad kale ugu imaanayo ay tahay nimankan marka camalu qowmi luud sameeyo hala daryeelo oo arrintaa iyada marka arrin fasax ah inay tahay bannaanka soo dhiga ayaa ummado kale markaa ay ugu imaanayaan marka adduunyadii waxaa ku socoto marka fawaaxishtii iyo wixii shaydaanku ummadihii hore lagu hal uu uke u keenay allana ku halaagay ayaa marka aada loo wadaa dayib iyagana marka waxaana lagu soo gambadaa erey dadka muslimiinta inay fahmaanna ay muhiim tahay ereygaas waxa uu yahay mar walbo dadka laga tirada badan yahay xuquuqdooda ha la siiyo marka dadka laga tirada badan yahay nin walbaa siba u fasirtaa ninka marka waxyaabaha watee keenay tafsiirka isaga oo u qaadayaa waxay noqon kartaa ninka laga tirada badan yahay kan hadda qur-aanku uu ka warramayo ile ummadda iyagaa ugu yar waa laga tiro badan yahay dadka toosan ee ragga iyo haweenka iyo markaa yacni sidaas iyagu shahwadooda saa isugu xiran tahay ama aan baabkan ku jirin ayaa ka tiro badan iyaga marka dad laga tira laga tiro badan yahay waay iyaga marka xuquuqdooda la raadinaa ereygaasaana lagu raadinaa dowladaha marka waa laga saxiixaa hadhowna waxaa weeyaan idinkaa saxiixdeena la leeyahay waxaan kan dadka laga tirada badan yahay uu ka mid yahay kii diinta ka baxo ee xoogaa googo yar qaatee diinta ka ridoobo ee gaalnimo galana waxaa la leeyahay isaguna waa laga tiro badan yahay xuquuqdiisi inta kusoo shuba ha la keeno ee haween haween iyaduna u tagtay xuquuqdeedii keena halkan kusoo shuba marka ummaddii meeshaas maxaa laga rabaa marka diin la-aan ayb wa ilaa madyana akhaahum shucayba wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana reer madyan intii ka ah akhaahum walaalkoodaan u dirnay shucayban shucayb ahaa ayaan u dirnay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb yaa qowmi qowmkayow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin oo malihidin min ilaahin macbuud hayruhu macbuudkaas oo hayruhu ilaahay hayrkiisa malihidin allah hayrkiisa qad xaqiiqe ahe jaa-adkum waxaa idiin timid bayinatun xujo cad ayaa idiin timid xujada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay fa owfuu oofiya alkeyla beega dhammaystira walmiisaana miisaankana dhammaystira walaa tabkhasuu ha nuqsaaminina annaasa dadka ashyaa'ahum ha ka nuqsaaminina ashyaa'dooda waxyaabahooda xuquuqdooda ha ka nuqsaaminina walaa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka korkii korkeeda ha fasaadinina bacda islaaxihaa hagaajinteeda ka gadaale dalikum kiinaasaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badan oo khayr idiin ah in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin halkana alla wuxuu ka waramayaa qisadii shanaad nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi huud iyo nabiyullaahi saalix iyo luud baan kasoo baxnay qisadii shanaad wa ilaa madyana wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana madyan intii ka ah madyan marka meel ay deganaayeen magaceedna waa la dhahaa aabba ayagu ay ku abtirsadaanna waa la yidhaahdaa magac qabiilna waa tahay magac waxana waa tahay deegaan meeshaana marka madyan iyada lafteeda marka waxay ku taallaa dhanka tabuuk xijaaj iyo darafka ugu horeeya shaam meeshaas ayay ku taallaa ayb oo saaxibu mucjami lbuldaanka yaaquut alxamawi wuxuu leeyahay meeshaas marka ceelkii nabiyullaahi muusa ou gabdhihii shucayb sida la yidhaahdo nabiyullaahi shucayb dhalay ama ninkii saalixa ahaa ou dhalay ceelkii ou u shubay oo uu uga waraabiyey arigoodii uu uga waraabiyey oo daboolan ayaan arkay uu yidhi naam yaaquut alxamawi dhulkaasna marka wuxuu ku tilmaamay dhulkan sacuudiga iyo urdun u dhexeeyo ayb wa ilaa madyana asxaabu laykana waa la yidhaahdaa iyaga asxaabu layka suurat shucaraa kadaba asxaabu laykati lmursaliin ayuu alla yidhi wa ilaa madyana wa arsalnaa ilaa madyana reer madyan waxaan u dirnay xaggooda akhaahum walaalkood shucayban ahaa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayo ucbudullaaha alla caabuda meeshaasuu dacwadii ka bilaabay maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud gar lagu caabudaa malihidin macbuudka oo hayruhu ilaahay heyrkiis ah allah heyrkiis ah qad xaqiiqa ah jaa-adkum waxaa idiin timid bayinatun xujacad bayinada marka mucjiza waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa aayaadka uu la yimid ayb xujadiisu marka mucjizadiisu maxay ahayd haddii la yiraahdo lama sheegin haddee wax kastoo aan la sheegin inaysan jirin maaha mar haddii ilaahay yidhi xujo cad oo lagu rumeeyaa ayuu la yimid mucjizo inuu la yimid waa dhici kartaa laakiin aan la sheegin mucjizadiisa iyadu noocay ahayd iyo waxyaabahaas qad xaqiiqe ah jaa-adkum waxaa idiin timid bayinatun xujo cad baa idiin timid bayinada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay fa awfuu marka sade dhowr saddex arrimood ama afar arrimood buu kala hadlaa dacwadiis ku saabsan tahay tawxiidkuu ka bilaabay arrinka labaadna mucaamalada iyaga ka dhexayso fa awfuu dhammaystira alkayla beega dhammaystira walmiisaana miisaankana oofiya oo dhammaystira dad marka waxay ahaayeen ku ibtilaysan khiyaanada suuqa a ku badnayd oo qofka wixii in laga khiyaano miisaanka in la fududeeyo oo la khiyaano miisaanka iyo beega ayb waa khiyaano marka suuqeed ayay aada ugu badnayd fa awfuu oofiya alkayla beega oofiya walmiisaana miisaankana oofiya walaa tabkhasuu ha nuqsaaminina annaasa dadka ashyaa'ahum waxyaabahooda ha ka nuqsaaminina qofka xaqiisa ee uu leeyahay ha ka nuqsaaminina ayb meeshaana marka waxaa laga qaadanaa xaqii alla markuu kala hadlay xaqii dadka ayuu ku xijiyey uu kala hadlay war dadka waxooda u dhammaystira waxay idinku leeyihiin siiya ha nuqsaaminina walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum waxaa kaloo soo gelayo xataa qofka marka aada tilmaamayso waxa uu yahay iyo aada rabto inaad qiimayso wixii uu ku fiicnaa haddii aada inta qariso asturto ee wax yaroo uu ku xun yahay un aada bannaanka mar walba keenaysid ee dadkii waxoodii baad ka nuqsaaminaysaa ma la ogola iyada xataa walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka nuqsaaminina ashyaa'ahum ashyaa'dooda walaa tufsiduu ha fasaadinina fil ardi dhulka korkiisana ha hallaynina bacda islaaxihaa markii la hagaajiyey alla uu ku hagaajiyey ambiyada soo diritaankeeda kadib dhulka ha fasaadinina daalikum kiinaasaa khayrun lakum idinka idiin khayr leh oo idiin khayr badan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin haddaad tihiin haddaad alla rumaynaysaan taabaa idiin fiican intaa markuu u sheegay arrin kaloo afaraad buu kala hadlayaa oo ah dhaqan kaloo ay yaqaaneen oo ah jidgooyn inay jidgooyo dhigtaan oo isbaaro ay dhigtaan oo dadkii aynan waddadii ka mari karin isla markaasna yacnii dadkana in diinta ay ka hor istaagaan marka waa qadcu dariiq oo macnawi iyo xisi labada waa ka reebaa walaa taqcuduu ha fariisanina bikulli siraatin jid dhammaantiis ha fariisanina tuuciduuna xaal aada guulguulaysaan ood handadaysaan dadkii watasuduuna xaal aada celinaysaan annaasa dadkii aad ka celinaysaan can sabiilila watasuduuna aada ka celinaysaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa man aada ka celinaysaan aamana rumeeyey bihi billaahi alle ama bihi bishucayb watabquuna xaal aada raadinaysaan nahaa ilaahay waddadiisa ciwajan qallooc aad ka raadinaysaan wadkuruu xusuusta id waqti kuntum aada ahaydeen qaliilan kuwa aada u tira yar fakaharakum uu idin badiyey alleh oo tiradiina alla uu aada u badiyey wanduruu fiiriya kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwa dhulka halleeya cirib dambeedkooda waa waana aada iyo aada u badan u weyn una badan wa walaa taqcuduu ha fariisanina bikulli siraatin jid dhammaantiis tuuciduuna idinkoo guulguulayo watasuduuna xaal aada reebaysaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aad ka reebaysaan man aamana mantaas bay ku tanaasucayaan marka tuuciduuna iyo tasuduuna labadaba dayib habka ay jidka u fadhiisan jireen laba siba waa lagu sheegay jidgooyo inay dhigtaan oo dadka waddooyinka maraya inay dhacaan dilaan waxay haystaan ka furtaan waa jidgooyadaas waa mid xisi ah waay taas ayb macnaha labaadee la yidhi waxay tahay waddo kastaoo nebiyullaahi shucayb loogu imaaday fadhiisteen qofka aadaya nebi shucayb u socdo si uu usoo dhagaysto waxay dhihi jireen war iskaga tag ninkan ka laabo waa kadaab waa beenaale meesha waxba kuma hayo ka tag qofkii isdhaga adkeeyo ee waa aadayaa dhahana waa dili jireen ayb marka dadkii dariiqii allana waa ka celiyeenoo diintii waa u diideen amwaashoodii iyo naftoodiina ma ka badbaadin dadkii waa laba dhib oo aada u daran wana walidaalika aayaddan culimada waxay u daliishadaan sida qurtubi iyo aimo badan waxay u daliishadaan aayaddan dadka ummadda canshuuraha ku dhibo oo albaab kasta taagan xir albaabka haddii kale keen lacag xir albaabka haddii kale keen lacag waddo kastoo ummaddu ay mari lahaayeen u taagan lacag un ka qaadaya bis alcashaaruuna walmakkaasuuna amase zakada si xun uga qaadayo sifa aan sharci ahayn uga qaadayo wixii marka xaqa alle ku lahaa wax ka baxsan dadkii ka qaadayo kuwaas ayay aayadda ku macneeyeen culimo badan ayb wayna soo gelayeen shaki male qofka muslimkaa wixii xaq loogu leeyahay ha laga qaato wixii laakiin aan xaq loogu lahayn in laga qaadaa waa xaaraam haddaad waddadii ou mari lahaa u istaagto si aad lacagtii uga qaadana ama irid kasta aada saa isu taagto waxay noqonaysaa marka aayaddan in marka qofkaasi uu soo gelayo ayb waana arrin cadaab iyo dhibaato keeni karta ayb meeshaas marka qurtubi sidaas ayuu tilmaamay ayb haddii marka iyadoo awalba xaaraan haddana ahayd dadkii ama wax sharciya aan laga qaadaynin marka haddana laga qaado aan waxba loogu samaynaynin maxay noqonay haddana xaaraan waayo waxaa looga qaaday laakiin waxbaan kugu qabanaya waxna looguma qabanin jeebkaa laysaga shubtay ama daaraa lagu dhistay maxaa ka dhalanaya marka taas axashafan wa suu'a kiilatin nin baa nin marka wuxuu iskugu daray timir bolol ah oo uu ku khiyaanay iyo miisaankiio haddana uu kusii khayaanay markaasuu wuxuu yidhi axashafan wa suu'a kiilatin war ma waxaad isugu kay dartay timir bolola iyo miisaan khayaana maa isugu kay dartay walba haddaad wax igu hal mid maa ii yeeshid nacam hadda marka caalamulislaami tii uu taagan yahay nacam axashafan wa su-a kiilatin ayb ayb dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay isleeyiin dhaqaaluhu soo ku suurtoobi karaa haddii aan canshuur iyo la qaadin yacni duwal islaam islaamku duwal wuxuu lahaa jiray muddo dheer soo joogay duwalkaasna waxaa ka suurto gashay wax aan weligeed adduunyada ka suurogelin waxayna ahayd in qof sadaqo qaato ama baahanba in la waayo ayaa dhacday waqtiga cumar bnu cabdilcasiis canshuurtaanna ma qaadi jirin dulmiga ku dhisan dadka sakadooda u qaadi jiray dhulkana waa camiri jiray wax soo saar dhulkiina marka la camiro dadkii sakaadkiina si sax a looga qaado intaa marka laysku daro iyo wixii kale tujaar ee dhulka muslimiinta dad kale imaanayo ee shaqo u imaanayo ama u imaanayo ganacsi wixii markaa iyaga laga qaado kharaajaa la yidhaha middaas waxyaabahaasoo laysku biiriyo kutub baana laga qoray kitaabu lamwaal liabi cubayd alqasim ibni salaam alamwaal libni zanjaweyhi kitaabu lkharaaj liyaxya bni aadam dhaqaalaha islaamka culimmadii hore kutubay ka qoreen kutubahaas haddaad akriso waxaad dareemaya falsafadan haddaan dadka xoog wax looga qaadin wax loo dhisi kara ma leh ama yacni haddaan canshuur laga qaadin waxba lama samayn karo waa falsafad marka waxaa weeyaan uun aan macno weyn ku taagnayn markaasaad garan karaysaa dadka marka waa in wax laga qaadaa wax sharciya laakiin laga qaadaa ayb walaa taqcuduu ha fariisanina bikulli siraatin jid dhammaantiis ha fariisanina tuuciduuna idinkoo guulguulayo xaal aada guulguulaysaan watasuduuna aada ka celinaysaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa man aada ka celinaysaan qof aamana rumeeyey bihi billaahi alla rumeeyey qofka alla rumaysanna aada ka celinaysaan tan iyadana waxaa la mid a dadka diinta laga hortaagan yahay qof baa raba inuu diinkii barto laba sibaa diinta dadka looga hor istaagaa marna waa xoog iyo quwa marna waa dacaayaad meeshaan waxba kama faa-iideysid waxaan meeshaan waxaa lagu hayaa wax saxa maaha sidaanaad noqonaysaa kanba dacayaad in lagu furo ama xoog la isticmaalo sifo kale oo saddexaadoo iyadana aan ka dhib yarayn waxay tahay dadka in loo furo lahwi iyo lacib lagu mashquuliyo ilmihii yaryaraa waxaa loo furayaa wax dheel dheel iyo ciyaar bis markii dheel iyo ciyaar lagu mashquuliyo ilaa soddon uu ka gaaro de soddon sano kabacdii wax weyn ma baranayo waa waxa ugu badan oo dadka yaryar inay diinka bartaan ka hortaagan waa ciyaarta meel walba laga suuro gelinayo ayb wa tabquuna xaal aada haddana dalbaysaan ood jerinaysaan ciwajan qallo oo tabquuna xaal aada raadinaysaan haa ilaahay jidkiisa ciwajan qallooc baad ka raadinaysaan diintii baad qallooc ka goobaysaan si markaas aada dadka uga celisaan oo aad u tiraahdaan war waxaani maa sax ah waxaanayba waxaanay diin sidaan qorayso oo waxaan la dhahayo waxaan la sheegayo miyaynay qallooc ahayn qallooc intaa ka raadisaan saa dadka uga celisaan diinta ayb qalloocaas asaguna de waxaa idaacaduhu u samaysan yihiinba qaalibka iclaanku wuxuu u samaysan yahay mawduuca lasoo qaadayaa sidii diinta u sheegtay maaha si kale ayaa laga dhigayaa cadaaladii sidii diintana waa la qalloocinayaa ayb diinka ilaahayna ma qalloocna watabquuna xaal aad raadinaysaan haa ilaahay dariiqiisa ciwajan qallooc aad ka raadinaysaan wadkuruu xusa alla xusa oo xusuusta id waqti kuntum aada ahaydeen qaliilan kuwa aada u tira yar fakaharakum uu idin badiyey alle nicmadiibuu haddana marna waa cadaab buu ku cabsiinayaa marna wuxuu ku cabsiinaya marna nicmadii alle u xusuusinaya markaad yaraydeen xusuusta oo alla tira idin siiyo hadda idin badiyey wanduruu fiiriya kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwa dhulka fasaadiyo ee halleeyo cirib dambeedkooda laba kooxay kala noqdeen koox nebiyullaahi shucayb bay raacday koox kalena way beeniyeen markaasuu wuxuu leeyahay wain kaana daa'ifatun wain kaana haddii uu ahaaday daa'ifatun qeyb koox kooxda oo minkum idinka idinka mid ah aamanuu inay rumeeyeen biladii kii ay rumeeyeen ursiltu la ila soo diray bihi maagaba wa daa'ifatun kooxna lam yu'minuu aynan rumaynin xaalku hadduu haddaba sidaa yahay fasbiruu sabra xataa intii yaxkuma allaahu alla uu xukumayo beynanaa inaga dhexdeenna wa huwa alla khayrulxaakimiina kuwa wax xukumo kan ugu kheyr badan wa haddii marka la iskari waayo si walba xaggay xaggaba wax uga sheegay marna nicmada ay haystaan oo xusuusiyey marna dhibka ay wadaan waxa ka dhalan karo u sheegay haddii laysmari waayey marka wuxuu yidhi ilaahay xukunkiisaan sugaynaa marka wain kaana haddii uu ahaaday daa'ifatun koox kooxda oo minkum idinka idinka mid ah aamanuu inay rumeeyeen biladii kii ursiltu la ila diray bihi ladiigaba yacni shayga la ila dirayba hadday rumeeyeen wa daa'ifatun kooxna lam yu'minuu aynan rumaynin fasbiruu iska adkaysta oo sabra haddaba xataa intii yaxkuma allaahu alla uu ka xukumayo beynanaa dhexdeenna wa huwa isagu alla khayru lxaakimiina inta wax xukuntaa ka ugu kheyr badan waaye qaala almala-u aladiina istakbaruu min qowmih qaala almala-u madaxyaweyntii kuwii ashraafta ahaa waxay yidhaahdeen alladiina mali-i oo istakbaruu santaagay oo cibaadadii alla ka santaagay min qowmihi xaal ay shucayb qowmkiisii ka mid yihiin waxay yidhaahdeen lanukhrijannaka lawallaahi nukhrijannaka kaa bixinee oo kaa bixinee yaa shucaybu shucaybow adiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macaka adiga la jirkaaga rumeeyey min qaryatinaa degmadeenna kaa bixinee waa kaa saaraynaa degmada ow amase latacuudunna waad soo noqonaysaan fii millatinaa diinteennaad kusoo laabanaysaan laba wax ka dhexeeya malaama diinteennaad kusoo laabanaysaan amase waa idin qixinaynaa oo degmadii baa la idinka saarayaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb awalow kunnaa kaarihiin atukhrijuunanaa ma naga bixinaysaan min qaryatikum degmadiinna walow kunnaa aanba ahaanne kaarihiina kuwa nacaya xataa haddaan nahay ma naga saaraysaan xataa diintiina ku noqodkeeda haddaan nacayno bixinta aan nacayno xitaa mana bixinaysaan oo mana qasbaysaan waayo warkaan mana qasbaysaan hadda wax kale ma haysaani qad iftaraynaa qad xaqiiqahe iftaraynaa waan abuuranay calallaahi alla korkiisa kadiban been ayaan ku abuuranayba in cudnaa haddaan noqonno ama in cudnaa insirnaa haddaan ahaano fii millatikum idinka diintiina dhexdeeda haddaan ahaano ilaahay baan babeen ku abuuranay bacda id najaana allaahu markuu alla naga koriyey ka gadaale minhaa diintiina baatilka haddaan u laabanno diintiinnii baatilka allaanba been ka sheegnon ku been abuuranay wamaa yakuunu lanaa noo ahaan maayo annaga an nacuuda inaan laabanno fiihaa aan ku laabanno diinkiina ama aan diinkiina dhexdiisa ku sugnaanoon ahaano ilaa an yashaa allahu alla inuu doonayo maahani rabbunaa rabbigeen uu doonayo maahani mashiicada rabbigeen ma celi karna annaga wasica rabbunaa rabbigeen wuu waasac noqday kulla shayin shay dhammaantiiba u waasac noqday cilman min jihati cilmin xagga ogaalka cala allaahi alla korkiisaan tawakalnaa tala saaranay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw iftax xukun kala saar beynanaa annaga iyo wa beyna qowminaa iyo qowmkeenna ilaahuna kala bixi bilxaqi xaq nagu kala bixi oo nagu kala xukun wa anta adigu khayru lfaatixiin kuwa wax kala saara kan ugu kheyr badan baa tahay aayad labadan aayadood sharax dheer buu ka bixiyey alimaam alxaafid abu bakr axmed bn lxusein albayhaqiyu alimaamu lbayhaqi kitaabkiisa aljaamic lishucabi liimaan aayaddan labada labadan aayadood wuxuu ka bixiyey hadal dheer oo aada u qiimo badan madmuunka hadalkaas waxa uu yahay oo isaga keligiis noqon kara muxaadaro nacam madmuunkiisa iyo warkan labadan aayadood ay xambaarsan yihiinna waxa ay tahay qofka inuu diintiisa ku bakaylo yacnii qofku wuxuu jecel yahay waa ku bakaylaa soo maaha oo shayga aada jeceshahay adiga iskama bixisid adaa haysto shayga aad ku fara adeygtaa waa inay diinta ugu weynaataa marka nacam labadan aayadood sidaasaa laga fahmaa buu yihi addannu biddiin diinka in lagu fara adeygo oo qofka uunan dhaqsaba uga tegin inuunan dhaqso u tanaasulin diintii inuunan ka tegin wax kamida bal ee diintiisa inuu ku mintido ee uu gacanta ku haysto oo isagu adduunyada inuu ka baxo ou dhintaa u kheyr badan inta uu diintiisii faraha ka bixin lahaa ayb labadan aayadood macnahaasaa ku jiro siyaabaha ay ugu jiraanuu marka ka hadlay siyaabaha ay ugu jiraan oo aayaduhu u tilmaameen waxaa ka mida buu yidhi awalow kunaa kaarihiin kow ka bilow jawaabtiisu waxay noqotay war magaaladii ma naga bixinaysaan haddaan nacayna xataa waxaas nyacni wuxuu sheegay marka kahasho iyo nacayb qofka muuminkaa marka waxaa laga rabaa waxa aan islaamka ahayn tawxiidka alla aan ahayn inuu naco lanna walow kunaa kaarihiin waxaas mabda-aas aniga waa necbanahay haddii aan necbanahay ma layqasbaa wahay waa koow arrintaas awalow kunaa kaarihiintaas tan labaad waxa ay tahay oo meesha ku jirto hadalka uu yidhi marka bacda id najaana allahu minha war madiintiinaan galnaa oon u laabanaa markuu ilaahay naga koriyey kadib naga badbaadiyey maxaa laga maxaa meeshaa ka muuqda marka halaag inay tahay diintooda loo laabto marka kufrigu inuu yahay halaag mabda-a gaalnimada ah waa halaag leanna wuxuu ka cabiray in ilaahay ka koriyeyba nacam shayga marka in ilaahay badbaadaba haddaad sheegto oo diintan in ilaahay kugu badbaadiyey wixii kasoo harayna uu kaa badbaadiyey haddaad aaminto macnaheedu waxay tahay diintu waa kula weyn tahay waa qadiyad iyadana qadiyadda saddexaad waxay ka soo baxaysaa buu yidhi duca kalsoonida uu ilaahay xaggiisa u aaday ee uu yidhi cala llaahi tawakalna ilaahan tala saaranay buu yidhi nacam shayga alla loo tala saaranayo shay weyn waay ee wax iska taafihoo iska fududoon macno lahayn ma aha dabcan marka diintiisiiyo ku dhago inay tahay wax weyn oo alla loo tala saarto waa arrin ilaahay lala hoos galo waay waa wax weyn marka waa arrin iyadana ta kalena waxay tahay ducada rabbana aftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi ilaahu dadkaanna kala qabo aniga iyo qowmkayga allowna kala saaroona kala qabo afartaas shayba waxay daliil u tahay diinta islaamkana inuu aada ugu dheganaay badbaado u aaminsanaa wixii kasoo harana halaag iyo dhibaato qofka muuminkana taasaa laga rabaa nebiga sala allahu calayh waali wasalam muxuu yidhi halaathun man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan saddex qofkii laga hela dhexdiisa oo ku sifoobo wajada bihina xalaawata aliimaan iimaanka macaankiisuu ku helaa an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma alle rasuul inuu ka jecel yahay wixii ka soo haro wa an yuxiba almara laa yuxibuhu ila lilah qof inuu jeclaado wax kalena uusan u jeclaanin ilaahay dartiis maahani haddaad wax jeclaanaysa ilaahay dartii inaa u jeclaato tan saddexaad muxuu yidhi wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar gaalnimo inuu ahaado oo uu galo inuu u dhibsado oo u naco sida uu u dhibsanayo oo u kahanayo dab in lagu tuuro dab la shiday in lagugu tuuro sida aa u dhibsanayso gaalnimada inaa u dhibsato una nacdo meeshaa dambe marka fiiri waa baabkan halkan uga hadlayo marka kadib alimaamu lbayhaqi wuxuu yidhi diinta oo lagu fara adeygo labay u qeybsantaa buu yidhi marna waxaa lagu fara adeygayaa aslu diin diinka asalkiisa marna waxaa lagu fara adeygayaa diinta furuucdeeda aslu diin maxaa ah marka tawxiidka ah shahaadateynkaad ku fara adeegeysaan qisadan taasay tusee marka leanna diin ka soo baxa diin kala diintiina ka baxa mid kala gala aslu diin waayo waxa laysku haysto meeshaan hadda tusaale marka waxay u tahay arrintan sidaas oo nabiyullaahi shucayb arrintaas mithaal uu ka muujiyey aada u qiimo badan ee ninkii raba marka inuu cid ku daydana isaga inuu kaga daydo weeyaan midda labaad waxa ay tahay in qofku uu ku fara adeygo diintiisii furuucdeeda shahaadateynkii maaha waajibaadkii macaasidii ood ka tagto inaysan kula sahlanaanin arrintaa iyadana mithaalkeeda waxaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markii nabiyullaahi yuusuf ay noqotay xabsi inuu galo iyo in uu macsi ku dhaco xabsiguu iska qaatay muxuu saa u yeelayna dannan bidiinihi diintiisuu ku fara adeygay walidalika ilaahay waa ka qur-aanka ku yihi qaala rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayhi wailaa tasrif canii kaydahuna asbu ilayhina waakun min aljaahiliin labadii mithaal marka halkaasu kasoo saaray qur-aankuu kasoo bixiyey midna waa tawxiidkii oo lagu fara adeygay midna waa diintii kale ee marka tawxiidka wixii kasoo haray ee axkaamtii waajibaadkii iyo xaaraantii oo laga dheeraado ambiyada ilaahayna sidaasay ahayn wuxuu wariyey qiso nabiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay yuusuf in lasoo helay ee uu nool yahay ee loo bishaareeyey waxaa la wariyey sufyaanu thawri oo wariyey markii loo sheegay ninkii u yimid ee u bishaareeyey hal su-aaloo weydiiyey wax kale intaan lagi yuusuf uu soo arkay qamiiskiisiiba u keenay indhihiibaa u furmeen markaasuu yidhi calaa ayi millatin tarakta yuusuf diintee horta uga soo tagtay yii markaasuu yidhi cala alislaam islaamnimadan uga soo tegay markaas ayuu wuxuu yidhi al'aana tamat innicmatu haddeertaan ayaa waxaa taam noqday oo dhammaystirmay nicmadii leanna haddii diintiisuu ka walwalsanaa intaas muddaa ismoogaayeen diinkiisiibuu ka walwalsanaa haddii loo sheegay marka diintii inuu weli hayo ee uu gacanta ku haayo markaasuu yidhi nicmada waa taam hadda haddii kale aragtidu qiimo ma laha haddii marka ubadkaagii ama duriyadaadii qaar gaala noqdaan ama mabda' gaalo aan waxba dhaamin un ay markaa ku indhafiiqan yihiin markaasi qofku waxba ma hayan ilaahan ka magan galna waqtigaana hadda waa arkaysaan oo adduunyadii sida ay iskugu furantay oo ay hal degmo u noqotay mashaakil ay wadataa arrintaas iyada mashaakilku waxay tahay afkaarihii baa batay qiyaami saacana waxaa ka mid uu yihi nabiga sal ll ly slam ina min calaamaati saaca waxaa ka mida fushuwu lqalam qoraalka inuu faafo nin walbaa wax iska qoro haddaad marka beejajkan internetka qofka uu saa un u raacraaco wuxuu arkayaa war wax sidaan fakerkan qabo tolow ma jiraa dad aada is leedahay ayaa wax qoraayo diintii baa laga shaki shaki la gelinaa nebi maxamedaa shaki la gelinayaa qur-aankiibaa shaki la gelinayaa mabaadi'dii ummadda ay weligeed haysatay oo aan aqbalaynin in laga niqaasho ayaa shaki hadda iyo niqaash la gelina war waxaan saana laga daaya haddii la yidhaahdana xuriyat lqowl waayaa la leeyahay ayb caalamkan marka sidaan noqday ninkii ilmo kusii daysta muxuu noqonaa marka ninkii yiraa cunug yaroo markaa toban jira ama shan iyo toban jira ama lixiyo toban jira baddaan ii mar xagga ka mar badda ee gal marka yacni ama yurub ama america intaad gasho shan iyo toban jirna uu yahay hadhow marka maxaa ka imaan kara marka nacam xaggee isu jirnaa annaga iyo nabiyullaahi yacquub marka nacam nabiyullaahi yacquub yuusuf ba wuxuu leeyahay calaa ayi millatin taragta waana nebi ilaahi yuusuf dabcan maxaad u malaynayaadii cunugan meeqaasa waxaas ku gaaloobaysa nacam tansiirka iyo ummadda la gaalaysiinayana hadda banaankuuba yaallaa iyagii baaba q hadlaayo oo dhahayo intaasaan nahay gaalaan noqonay nacam ama ama tirada ha badsadaan ama ha yaraystaan in waxaa lagu dhiirado waa calaamad un nacam waxbay ku tusaysaa nacam dhinacii kale iyaguna mabaadi'dii kale qaabka darnaa saxaabadii nebiga in la caayo qur-aanka in shaki la geliyo mabaadi'dii shiicada iyadana bannaankay taallaa waa arkaysaa nacam ayb dadkii marka dad maadiyiinana waa loo batay adduunkii waa isku furmay afkaara baa la wadaagaa si fudud loo wadaagi karaa waxaas marka haddii aan loo helin marka tayaarkaas dad aqoon leh oo tayaarkaas marka ka hortago oo cilmi uga hortago leanna muhiimku kaas waayo cilmigaa muhiima nacam dad marka cilmi uga hortaga haddii la waayo waa khatar marka dadka dhallinyarada diinka ha bartaan maskaxdooda iyo waqtigooda ha geliyaan si ay diinkan ugu gargaaraan bilxujati waalcilmi waalbayaan qorigan iyo or yacni iyo hubkaani marna waa laga adkaan karaa marna waa waa adkaan kartaa isaga waa waa kala rogmasho laakiin dagaalka fikriga ah ama cil ama cilmiga ku dhisan midka khatartaa kaas waana marka haddii la yidhaha in wax la nacaba ma aha oo qofkan muslim iska ahaw laakiin diimaha kale nacaybna male wax kale male waa xun yihiin waa baatil war diimahaasu sax maaha lama dhihi karo haddii la yidhaahdo adiga see marka diintaadii sax ku noqona marka ma noqon karta marka aslu diin waayo waxa la ysku hayo ogaago ayb marka mawduuca si fiican buu alimaamu lbayhaqi runtii uga hadlay waa keligiisna kelima waa noqon karaa dabcan dersi badan buuna ka bixiyey labadan aayadood ayb qaala almala-u aladiina istakbaruu min qowmih dersigana aayadaha qur-aanka duruusta ku jirta in lagu istaago waa qeyb ka mida tafsiirka laftiisa hadda in wax layska laqbeeyo layska ordo hadaf hadaf weyn maaha waa waa in la laqbeeyaa waa fiican tahay laakiin ku istaagitaanka meelaha sidaan oo kale waa daruuri dadka waana uga muhiimsan tahay tarjamada xarfigan qaala almala-u kuwii mala-a ahaa waxay yidhaahdeen aladiina mala-a oo istakbaruu santaagay oo nabiyullaahi shucayb ka santaagay dacwadiisa min qowmihi xaalay qowmkiisii ka mid yihiin lanukhrijannaka ku bixine oo ku bixinay yaa shucaybu shucaybow wala adiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macaka adiga la jirkaaga min min qaryatinaa qaryadeenna kaa saarnee magaaladeennan kaa bixinaynaa waa lagu qixina ow amase latacuudunna waad ow amase latacuudunna waad soo noqonaysaan oo soo noqonaysaan fii millatinaa baad kusoo noqonaysaan ee awal miyaa nabiyullaahi shucayb isaga diinkooda ku jiray maxaa waa soo noqonee loo leeyahay mufasiriintu waxay yidhaahdaan cawdka laba macnou yeelan karaa soo noqosho waxaa kaloo noqon karaa latacuudunna latasiirunna waxaad ahaanaysaan gaalo saa un laga wadaa ow amase latacuudunna waxaad kusoo noqonaysaan ama aada ahaanaysaan fii millatinaa diinteenna dhexdeeda qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb awalow kunnaa kaarihiin mana bixinaysaan walow kunnaa aanba ahaane kaarihiina kuwa nacaya xataa haddaan nacayna manala saarayaa manala bixinayaa qad iftaraynaa cala allahi kadiban qad xaqiiqaha iftaraynaa waanu abuuranay cala allahi alla korkiisaan kadiban been ku abuuranay in cudnaa haddii aan noqonno fii millatikum aan ku laabanno diintiina dhexdeeda haddaanba diintiina dhexdeeda ahaano waan been abuuranno allaan markii horeba been ka sheegnay qofku yacni haddii uu mabda' xaqa ee haabit ah uu ka tanaasulo qof alla ku been abuurta u noqonay hadaad adiga tawxiid tawxiid tawxiid lahayd oo haddana aad dib u laabato oo aad yacni tawxiidkiiba aada la dagaalanto ama ma jiraba aad tiraahdid maxaad noqonaysaa de qof alla been ku ku been abuurtay baad ahaanaysaa markaa wuxuu leey qadi qad iftaraynaa waanu abuuranay cala allahi allo korkiisaan kadiban been ku abuuranay goorma in cudnaa haddaan ahaano fii millatikum idinka diintiina dhexdeeda bacda id najaana allahu markuu alla na koriyey minhaa xaggeeda uu naga badbaadiyey waa halaag ileene wamaa yakuunu lana lanaa annaga noo ahaan maayo sideedaba an nacuuda inaan ahaano fiihaa diinkiina dhexdiisa inaan ahaano taasi ma dhacayso ilaa an yashaa allahu alla inuu doono maahani haddii ilaahay noo qoray oo looxulmaxfuudka sidaa noogu taalla hadda ma bedeli karno annaga middaas laakiin annaga sida aan niyeysannahay qorshaheennu ou yahay inaan kusoo laabanno ama galno ma ahan ilaa an yashaa allahu alla inuu doonayo maahane rabbunaa rabbigeen wasica rabbunaa rabbigeen uu u waasac noqday kulla shayin shay dhammaantiis shay kastaa cilman min jihati cilmin oo ilaahay cilmigiisa wax ka qarsoon ma leh calallaahi ilaahay korkiisaan tawakalnaa tala saarannay arrinteenna iyo taladeenna arrintan ku saabsan ilaahan u dhiibanay oon tala saaranay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw iftax kala xukun beynanaa dhexdeenna annaga iyo wa beyna qowminaa qowmkeenna dhexdooda na kala saaro na kala xukun bilxaqi nagu kala xukun wa anta adigu khayru lfaatixiin kuwa xukumo kan ugu kheyr badan baa tahay kuwa wax xukumo fatxigu marka waa kala saaridda iyo qadaha ayb wa qaala almala-u aladiina kafaruu min qowmihi lain itabactum shucayban inakum idan lakhaasiruun wa qaala almala-u mala-i waxay yidhaahdeen aladiina kuwii mala-i kafaruu kufriyey min qowmihi xaalay qowmkiisii ka mid yihiin lain itabactum haddaad raacdaan idinku shucayban shucayb inakum idinku idan markaa haddaad raacdaan lami lakhaasiruunaad tihiin kuwa khasaaray ayb adduunyadiinaad khasaaraysaan waxbaa idin nuqsaanunbaa idin laazimaysa ayb wa qaala almala-u mala-i waxay yidhaahdeen jamaacadii kuwii ashraafta ah ee madaxyaweynta ahaa aladiina kafaruu kufriyey min qowmihi xaalay qowmkiisa ka mid yihiin lain itabactum lawallaahi in itabactum haddaad raacdaan shucayban shucayb oo diintiinii hore aada ka tagtaan inakum idinku idan markaa la khaasiruunaad ahaanaysaan kuwa khasaaray ayb daxaaq wuxuu yidhi lakhaasiruuna yacni cajaza waxaad noqonaysaan dad doqomo ah oo wax ay ku tooran yihiin aan jirin ayb marka waxbaad ku weyneysaan w haddaad marka nuqsaan adduunya haddaad diin saxa intaad qaadato oo tawxiidkii laasimtood rususha raacdo adduunyadaadiina wax yar ay iska ay ka nuqsaamaan xataa hadday dhacdo saas maxaa dhiboo ku jiran faa-iidaadba gacanta ku haysaa fa akadathum waxaa qabatay alrajfatu ra tii gilgilaysay baa qabatay fa asbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim degmadooda dhexdeeda jaahimiina kuwa arruman oo kuudkuudado ayay noqdeen oo jilba jabsan aladiina kuwii kadabuu beeniyey shucayban shucayb kuwii beeniyey kaan lam yaqnow waa iyagoonba ahaanin kaan lam yaqnow waaba iyagoo aan ahaaninba fiihaa ardada korkeeda ama degmada korkeedaba iyagoo aan jirin oo aan deganayn waaba iyagoo sidaas oo kale ahaaday aladiina kuwii kadabuu shucayban shucayb beeniyey kaanuu waxay ahaayeen hum iyagu alkhaasiriina kuwii khasaaray fatawallaa waa jeestay nabiyullaahi shucayb canhum xaggooda waa ka jeestay wa qaala wuxuuna yidhi yaa qowmi qowmkayow laqad ablaqtukum waa idin soo gaarsiiyey risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisa wanasaxtu waa idiin khayr miiray lakum idinka haddaba fa kayfa sidee baan aasaa ugu murgayaa calaa qowmin qolo korkooda kaafiriina ilaahay diiday dad ilaahay diiday maxaan ugu murgayaa marka nacan wax idiin sheegay si walba wax idinkugu sheegay faakhadatkum waxaa qabatay alrajfatu tii gilgilaysay baa qabatay cabdullaahi binu cabaas wuxuu yihi fataxa allaahu calayhim baaban min jahannam ilaahay wuxuu u furay irid jahanamo ayuu uga furay fa arsala calayhim xaran shadiidan kulayl daran ayuu kusoo diray fa akhada bianfaasihim nafahoodii buu qaaday walam yanfachum dillun walaa maa-un biyo iyo hoosna waxba waa u tari waayeen ayb fakanuu yadkhuluuna alasraaba liyatabaraduu fiiha faida dakhaluuha wajaduuha ashadda xaran min aldaahiri markay is yidhaahdaan dhalanteed yar iyo meel xoogaa biyo iyo wax ka muuqdaan gala wuxuu u noqonaya kulaylkii hore ka daran ayb suuratu shucaraana alla waa ka ku yidhi faأkhadahum cadaabu yowmi dulla ayb cadaab aada u daran baa marka qabtay faasbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim degmadii ay deganaayeen dhexdeeda jaatimiina ay faasbaxuu waxay ahaadeen jaatimiina kuwa koodkoodada oo aruman fii daarihim degmadii ay deganaayeen mid walbaa inta naftii laga qaaday buu halkaa saa ku noqday aladiina kuwii kadabuu beeniyey shucayban shucayb kuwii beeniyey kaan lam yagnow kaan lam yuqiimuu waaba ayagoon ba-askumin oo aanba degin fiihaa daarta degmadii ay deganaayeen dhexdeeda waaba iyagoonba ahaynba meeshaas weligoodba ahaanin ayay noqotay meeshii dhan intay dantay ayay noqotay meel aanba la deganayn aladiina kuwii kadabuu beeniyey shucayban shucayb kuwii beeniyey kaanuu waxay ahaayeen hum iyaga alkhaasiriina kuwa khasaaray ah iyaga weli waxay lahaayeen lain itabactum shucayban inakum idan la khaasiruun sowma dhihin iyagaaba khasaaray fatawallaa waa jeestay shucayb canhum xaggooda waa ka jeestay wa qaala wuxuuna yidhi yaa qowmi qowmkayow laqad ablaqtukum lawallaahi qad xaqiiqe ah ablaqtukum waan idinsoo gaarsiiyey risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisii wanasaxtu waa idiin khayr miiray oo daacad baan idiin noqday lakum idinka fa kayfa sidee baan aasaa aan u murugaa calaa qowmin qolo korkeeda korkooda seen ugu murugoonayaa kaafiriina ilaahay diiday oo gaaloobay seen ugu murugayaa buu yidhi hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed